howlgalka midowda afrika ee amisom ayaa dhowaan sheegay inay baaritaan ku samaynayaan dhacda ka dhacday deegaanka golweyn oo ay ku dhinteen toddoba qof amisom ayaa markii hore sheegtay in ciidamadoodu ay ka jawaabeen weerar gaadma ah oo ay al-shabaaba ku soo qaadeen ayna ku dileen toddoba argagixisaa hase yeeshee markii dambe ayaa waxay sheegeen amisom inay baaritaan buuxa ay ku samaynayaan dhacdadaasi dadka goobjoogayaasha ahna waxay sheegeen inay dadkaasi ahaayeen rayid haddaba haaruun macruuf ayaa xaqiiqada arrintan ka waraystay guddoomiyaha shabeellaha hoose cabdiqaadir maxamed nuur siidi
dhimashada guud waa toddoba waa ilaa u naxariisto horta waxaan tacsiu dirayaa ehelgii qaraabadii maxaan ku rahda toddobadaas maxaan ku rahda shacabka oo rag ah ay ku baxeen ninkaa odayga maxaan ku rahdaa cumar xasan warsame cumar geni la yidhaahdo oo lixdan iyo shan jir ah oo beerta seendada maxaan ku rahdaa isagii rag shirka ay lahaayeen iyo walaalihiisa iyo afar shaqaale u shaqeynayo halkaas maxaan ku raha iyagana ku dhintay marka iyo laba kale oo darawalla ah oo halkaas gaarigu halaaday oo laamiga taagnaa runtii toddobadaas ruux ayaa halkaas ku geeriyooday ilahay waxaan ku baryaynaa insha allah saa jannada firdows inuu ka waraabiyo ehelkoodana samir iyo imaan ilahay ka siiya xaasaskooda iyo ilmahooda siday u dhinteen iyo cidda dishay maxaad nooga sheegi kartaa
ciidankaas maa ciidanka amisom ay gacantooda ku baxeen sida haddaan hayno maxaa kora horudhac maxaan ku rahda oo cadaymo oo buuxo aan hayno runtii waxaan qiraynaa in toddobadaas oo muwaadiniinta ee soomaaliyeed oo beeraleyda ah iyo labadaas darawalada ah inay gacan maxaan ku raha ku baxeen ciidanka amisom ciidanka amisom oo kasoo baxay golweyn oo runtii oo soo gulbinayay kolonyo baabuur oo ka imaanaysa maxaan ku raha buulmareer oo usoo hortay danaal ama beledmin meesha la yidhaahdo ilaa shanabood runtii oo toddobadii barka ama hal saac iyo nus subaxnimo ayay ahayd ciidankaasi maxaan ku rahdaa jidka ay ayagana roonda ku sameynayeen iyo muuni baaris iyo wax noocaas kadibna ciidan kale ayagana kasoo baxay ka hor imaanaya jiri dhinaca danaal mayna soo gaarin markaa shan kilomitr meel u jirta kadibna ciidankan golweyn kasoo baxay ayaa waxay la kulmeen niman maxaan ku rahdaa argixisada al-shabaab ayaa jidka u galay halkaasi dagaala ka dhacay hal saaci bar dagaalkii bilowday wuxuu socday ilaa afar saaci bar ilaa iyo shan saac waxyar dhiman dagaal saddex saac socday waa la soctaa ciidanka amisom ayagana laftigooda maxaan ku aadan wuxuunahay hal askari ayaa halkaas loogu dilay oo argixisada ay dishay laba kalena ka dhaawacantay runtii kadibna shabaabna waxaa laga dilay shan iyo labaatan maxaan ku rahda al-shabaaba halkaas ku dhimatay intaasi dhowr iyo soddonna maxaan ku rahda dhaawacay meesha kaga qaateen meesha waa asindoyn moose dhexdiisa cambayaal iyo qumbayaal waaye waa beeraha dhexdooda waa halbowlihii gobolka shabelle hoose salaliya marka raggan maxaan ku rahdaa soomaaliyeed halkaas ayay ku baxeen waxayna ku baxeen gacan ciidanka amisom marka gacantaas ay ugu baxeen ma la sheegay dadkani ma rasaastii laisweydaarsanyaa ku dhacday mise inta lasoo qabtay baa la toogtay
horta in badan maxaan ku idhahdaa baaris ayay jirtaa inta ugu badan dadka beeraleyda say leeyihiin dadkani caadiya loo dilay leeyihiin oo aragti ah annagu maxaan ku wafdi ballaaran oo golweyn macnaha aan ku tignay ti waxaana nala jiray taliyaha guud ee ciidanka amisom generaal nadegeya waxaa kaloo la jiray ku-xigeenkiisa generaal shume waxaa kaloo la jiray generaal nabasa oo taliyaha ciidanka uganda ee soomaaliya gobolka shabeelada ciidanka ka howlgala federal commander ayaa la yidhahdaa iyo dhammaan odayaal oo maxaanku beeraley sodon oo lix oo ka koobnaa lix qof oo guddiga beeraleyda gobolka shabeelle hoose ah iyo halkaas oo maxaan ku rahdaa beeraleydii tuulada gulweyn ay isugu imaadeen ilaa iyo maxaan ku rahdaa boqol in ka badan oo nabadoono leh oo maxaan ku rahdaa oo odayaal dhaqan leh oo beeraleydii ah ay waxay caddeeyeen qaabkii loo dilay in gacan amisom inay ku baxeen ay noo caddeeyeen marka tallaabada xigta waa maxay marka maxaa dhacaya maadaama adna guddoomiya gobolkaa tahay ciidankii amisom aad aragtay eheladiina aad aragtay tallaabada xigta waa maxay maadaama hadee anigu maxaan ku rahdaa beryahanba dhacdada markay dhacaysa waxaan jiray maxaan ku rahdaa torotoro oo ciidanka kumaboska ay nimankii argixisii al-shabaab ka xoreeyeen ilaa dugulle ilaa iyo waxaan jiray walaweyn ilaa beledogle kadibna dhacdadii markay dhacdaa soo kasoo tagay halkaasaan imid golweyn waxaan ku amarnay amisom horta ragga ay wax ka go-an inay goobta tagaan waana tageen shalay anigaa maxaan ku rahdaa meesha kusoo dhaweeyey haddana maxaan ku idhahdaa in wax tallaabada xigta waxay tahay waa in horta dadka dhibkaa geystay saraakiisha ama ciidanka oo maxaan ku idhahdaa dilkaas ka dambeeyey oo raggaas muwaadiniinta oo beeraleyda ah oo shacabka ay gacantooda ku baxeen waa in horta sharciga lasoo istaajiya tallaabada xigtana maxaan ku idhahdaa waa in dadkaasi maxaan ku idhahdaa wax alla wixii xaquuq ay leeyihiin ehladooda iyo qaraabadooda waa in amisom maxaan kuyirahdaa ay qaada mas-uuliyadda guddoomiyahaan ma xaqiijisay dhammaan toddobada qof inay rayid yihiin ha waa xaqiijiyey toddobada qof inay rayid yihiin waa xaqiijiyey magacyadooda waxaa la kala yidhaahdaa toddobadooda cumar xasan warsame cumar geney cabdullaahi cabdulle hilowle maxamed cosmaan cali siidow maxamed yunis xaajow nuur cabdiraxmaan xasan maxamed xaaji mahad maxmuud xanshi todobadooda maxaa kura waa xaqiijinay eheladoodi aan la fariisanay iyo dadkii maxaa kura ka geeriyoodeen iyo dadkii si fiican maxaan kurada oringa ugu weyn oo lixdan shan jirka oo daarta iska lahaa cumar cumar xasan warsame cumar geney waxaan bay ahayn laba qof oo saaxiib baan ahay ilaah naxariistay oo aadayooda nala shaqayn jirayo nin hadda maxaan ku yihahdaa waan aada u aqaanay askagii iyo walaalihiisii kulli waan garanayay
dhegeystayaal kaasina wuxuu ahaa guddoomiyaha gobolka shabeellaha hoose cabdiqaadir maxamed nuur siidi oo u warramayey xaaruun macruuf waxaana naga xasuusina dhegeystayaal inaan la xidhiidhnay amison welina aanay noo suurto gelin inaan ku helno khadka telefoonka